أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo goob fagaaro ah ku fulisay xukun qisaas ah barnaamijka ayaad caawa ku maqli doontaan jimciyadda ixsaan alkhayriya oo mashruuc raashin qaybina ka samaysay deegaano hoos yimaada degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa webiga shabeelle ee mara gobolka hiiraan oo maalmihii lasoo dhaafay la tegay tiro carruur ah oo ilaa iyo haatan la baadigoobayo raq iyo ruux meesha ay ku dambeeyeen shacabka kenya oo ka hor yimid dhulboob ay dowladda ka bilowday gobollo dhaca dalkaasi iyo dowladda oo awood ciidan u isticmaashay diidmada dadkaasi qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeenimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan webiga shabeelle ee mara qaybo ka mida gobolka hiiraan ayaa maalmihii lasoo dhaafay la tegay tiro carruur ah oo ilaa iyo haatan la baadigoobayo raq iyo ruux meesha ay ku dambeeyeen qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya mahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa boqol kun oo askari oo taliyaha ciidamada yuganda sheegay in uu ku xoojinayo yuhuudda dowladda yuganda ayaa mar kale ku celisay mowqifkeeda biyakama dhibcaanka ah ee ku aadan dagaalka bariga dhexe waxaanay si cad u sheegtay inay taageero buuxda la garab taagan tahay yuhuudda taliyaha ciidamada difaaca yuganda genaraal muhuusi kaynuragaba ayaa si aan gambasho lahayn mar kale u sheegay in kayaanka sahayanada yuhuudda uu ku taageersan yahay dagaalka gardarrada ah ee uu ka wado bariga dhexe hadalkan oo generaalkan uu jimcihii ku baahiyey bartiisa x oo horey loo dhihi jiray twitter ayuu ku muujiyey taageero shakhsi ah iyo mid diineed oo aad u xoogan oo ay u hayaan yuhuudda isagoo horeyna u sheegay in yuganda ay garab istaagi doonto israa'il haddii ay wajahdo khatar jiritaan genaraal wuhuusi ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay si joogto ah uga hadlayey taageerada iyo xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya yuganda iyo sahayanada kaas oo uu ku saleeyey gaalnimada ay wadaagaan iyo sidoo kale nacaybka ay u qabaan dadka muslimiinta ah qoraalada uu horey ugu baahiyey bartiisa x ayaa waxaa ka mid ahaa qoraal uu si cad ugu sheegay in yuganda ay ku biiri doonto colaadda bariga dhexe islamarkaana ay weerari doonto iiraan haddii yuhuudda lagu wiiqo dagaalkan genaraal muhuusi oo ah wiilka baadariga hogaamiya yuganda ayaa loo arkaa in uu yahay beddelka aabbihiis kaas oo lagu naanayso genaraal twitter iyadoo isaga iyo aabbihiiba ay si cad ula soo bambaxeen inay yihiin calansidayaasha saliibiyiinta afrika madaxweynaha yuganda yuweri museveni ayaa isna horey u sheegay in ciidamadiisu ay qayb ka yihiin duulaanka saliibiga ah ee ka socda soomaaliya iyadoo marar badan lasoo bandhigay ciidamada yuganda oo kor u haya macatabka kuna roondaynaya deegaano dhaca shabeellada hoose waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa caruur uu la tagay webiga shabeelle oo laga baadigoobayo hiiraan webiga shabeelle ee mara gobolka hiiraan ayaa maalmihii u dambeeyey la tagay dhowr caruur ah sida ay sheegeen dadka deegaanka waxaana hadda baadigoob loogu jiraa qaar ka mid ah carruurtaasi dad aan ka yarayn ilaa shan caruur ah ayay wararku sheegayaan in muddo saddex maalmood ah uu webigu kula tagay degmada beledweyne ee hiiraan mid ka mid ah carruurtaasi ayaana la sheegay in meydkiisa la helay mid ka mid ah carruurta webiga ku dhacay ee la baadigoobayo ayaa magaciisa lagu sheegay mubaarak cabdiraxmaan maxamuud walaalkiis oo warbaahinta kula hadlay webiga ayaa sheegay in wiilkooda aysan raq iyo ruux doona ku haynin dhanka degmada buulaburte waxay wararku sheegayaan in webiga uu la tagay afar caruur ah oo walaalo ah kuwaas oo wararka qaar ay sheegayaan inay geeriyoodeen tirada guud caruurta ku dhacday webiga shabeelle ee maraa magaalooyinka beledweyne iyo buulaburte saddexdii maalmood ee u dambeeyey ayaa lagu sheegay sagaal qof kuwaas oo shan ka mid ah la sheegay inay ku dhaceen qaybta uu webigu ka maro beledweyne halka afarta kalena ay ku dhaceen buula burte waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kenya oo ciidamo u adeegsatay shacab ka hor yimid dhulboob ay ka wado dalkaasi xiisad xoogan ayaa ka dhalatay deegaan ka tirsan gobolka kiambu kadib markii ciidamada dowladda kenya ay si awood ah u kala eriyeen dad shacab ah oo ka soo horjeeday qorshe ay dowladdu ku doonayso inay ku boobto dhul ay degan yihiin dad shacab ah wararka ayaa sheegaya in tobannaan askari oo booliis ah ay xireen waddooyinka islamarkaana ay hor istaageen odayaal iyo dhallinyaro isku dayayay inay gaaraan dhulka ay dowladdu ka boobayso iskudayga shacabka ay ku muujinayeen diidmada ayaa isku beddelay isku dhac kadib markii ciidamada booliisku ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala eriyaan dadka isugu soo baxay goobta taasi oo sababtay cabsi iyo dhaawacyo fudud oo soo gaaray qaar ka mid ah dadka deegaanka odayaasha iyo dadka deegaanka ayaa si adag uga hor yimid mashruuca iyaga oo ku andacoonaya in dhulka la doonayo in la boobo ay tahay goob leh qiimo taariikheed iyo mid dhaqan islamarkaana aysan dowladdu xaq u lahayn in ay si iskeed ah uga go'aan qaadato dhacadan ayaa mar kale iftiimisay muranka u dhexeeya xukuumadda nairobi iyo bulshada qaar ka mid ah gobollada dalka halkaas oo mas-uuliyiin ka tirsan dowladdu ay wadaan dhulboob ay ku qaadanayaan deegaano dhan oo ay dadkii lahaa joogaan taas oo ka caraysiisay dadka shacabka ah xubintiina cabdiwahaab caawo waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa maanta gelinkii hore fulisay xukun qisaas ah fagaare ku yaala degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan waxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka maanta gelinkii hore ku fulisay xukun qisaas ah cumar cifow cumar gaab oo baadiyaha magaalada buqa qable horay ugu dilay maxamed cumar cusmaan kaas oo awliyaa u damkiisa ay dalbadeen qisaas oo keliya haddaba ku soo dhowaada xukunka maxkamadda ka soo baxay
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد maanta oo ay taariikhdu tahay saddex iyo labaatanka bisha tobnaad sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo waxaa maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dacwo hor keensaday cabdi maxamed khaliif ahna wakiilka dhaxaltooyada maxamed cumar cismaan wakaaladiisuna waxa ay ku ansaxday maxkamadda horteeda oo ka dacwoonayo cumar cifow baalaay cumar gaab da'diisuna tahay afartan iyo shan jir wuxuu yidhi cabdi maxamed waxaan ku dacwaynayaa in uu dilay walaalkay oo la yidhaahdo maxamed cumar cismaan si kas ah wuxuuna ku dilay toorey maxkamadda islaamiga ee gobolka hiiraan waxaan ka codsanayaa in la ii qisaaso cumar gaabow jawaab intaas kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay cumar cifow baalaay cumar gaabow wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax in aan dilay maxamed cumar cismaan waxaana ku dilay toorey waana qirsanahay dilkaas xukun maxkamadeed intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwadan iyo jawaabteeda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka maxkamaddu waxa ay xukuntay sida tan kow sababta loo dilay maxamed cumar cismaan in ay tahay mid camdi ah kana waajibtay qisaas labo maxkamaddu waxa ay u bandhigtay wakiilka dhexaltooyada in uu qisaasto ama in uu diyo qaato ama in uu iska cafiyo waxa uuna doortay qisaasta saddex in lagu filiyo cumar gaabow qisaas oo dil toogasho ah xukunkaani waxa uu ku sugnaaday qiraal maraajicda xukunka loo cuskaday kow aayadda boqol toddobaatan iyo sagaalaad ee suuratulbaqara qowluhu tacaala walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab lacallakum tattaquun labo qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ilaa biixdaa halaath athayibu azaani والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه هذا نوعا قد قلت إن شاء الله تنفيذ كحكمك وبالله التوفيق كالإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى كالإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka jimciyadda ixsaan al khayriyah ayaa mashruuc raashin qaybina ka samaysay deegaano hoos yimaada degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe raashin qaybintan ay ka samaysay jimciyadda ixsaan al khayriyah deegaano dhaca duleedka degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe waxaa ka faa'iidaystay boqol iyo labaatan qoys oo la ildarnaa abaaraha ka jira dalka munaasabaddii raashin qaybinta waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah iyo waxgaradka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana halkaasi ay ka jeediyeen kelimaad muhiim ah sheekh jaamac cabdisalaan oo isagu ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa munaasabaddii raashin qaybinta jimciyadda ixsaan al khayriya ee deegaano dhaca duleedka degmada jilib ka jeediyey kelimad towciye ah
يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والمسلمين إلهي كبقى cabsida uu idinka mudan yahay iyo weynaynta uu mudan yahay in la weyneeyo ha la weyneeyo oo ha laga amar qaato oo yaan la dhimanin ayadoo aan ilaahay awaamirtiisa loo hogaansanayn xaaladaynu ku jirna waa aragtaan kulaylka iyo roob la'aanta iyo duufaamaha iyo adduunka oo dhanba waxaad u malaysaa sidii la sheegay qiyaamadiina soo dhowdahay meel walba balaayo iyo dhul baa la gooyey iyo gariir- gariir baa dhacay iyo dagaalaa socda iyo cajaa'ib baa socota ilaahayna maa inaga gardaran mise inagaa gardaran inagaa gardaran ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqow hi lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaa'i walard qaryo ehelkeed magaalo tuulo baadiye meel kastaba ehelkeedu hadday ilaahay ka baqi lahaayeen ilaahay iyo rasuulkii risaalada diinta hadday rumayn lahaayeen oo ay ku dhaqmi lahaayeen la fataxnaa calayhim barakaatin min asamaa'i walard cirka iyo dhulkaba khayraad baan uga burqin lahay waa reer baadiye ama reer tuulow roob iyo raxmadda ilaahay maxaa idinka baahi badan horta magaalana waa la mid biyihii baaba magaaladii laga waayey biyahani roobka cirka ka imaanaya noloshoo dhanna waa baadiyahayba ku xidhan tahay war ilaahay maxaa inooga baahi badan war ilaahay ma heshiis la galno ilaahay haddaan heshiis la galno oo xumida iska ilaalino waxa weeye roobku ma kala kacayo barwaaqo la- gaajo ma jirayso balaaya ma dhacayso amni la'aan ma dhacayso dadku waa walaaloobi lahaayeen barwaaqadana kor iyo hoos baa laga qurqurin lahaa walow annahum aamanuu wattaqow lamahuubatun min cindi illaahi khayrun low kaanuu yaclamuun hadday dadku ilaahay ay ka baqi lahaayeen hadday shareecada inta rumeeyaan ay dhaqan geliyaan horta see loo dhaqangelinaya waxaan la aqoon soo in la barta maa hadday dadku diinta ilaahay inta rumeeyaan ay baran lahaayeen oy ku dhaqmi lahaayeen hii ajarsiinta iyo abaalgudka ilaahay uu siiyo ayaa u khayr badnaan lahaa hadday dad wax garanayahiin waa la waayey marka ilaahay heshiis waa lala geli waayey dhib iyo qas iyo maaragtay iyo daroogo iyo dullinimo iyo iska dabwareeg baa laga bix waayey sow ma iyo in la islaayo iyo in laisku duulo maxaa dhacay marka dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri fasaadkii baa cirka iyo dhulka iyo biriga iyo badahaba isqabsaday adduunkii oo dhan baa ilaahay wuxuu ka dhigay noloshii oo dhan baa adkaatay xaaladii baa xumaatay maxaana keenay bimaa kasabat aydinnaas dadku wixii gacantooda ku galeen dhibka iyagu ay geysteen ilaahay ay dagaalka la galeen baa waxaa dhacday cirkiina in roob laga waayo dhulkiina barake laga waayo xoolihiina ay faa'iido yeelan waayaan maxaasaa ilaahay u yeelayaa liyudiiqahum bacda aladii camiluu dunuubta ay galeen ciqaabteeda wax ka mid a adduunka in lagu dhadhansiiyo balse ay u soo noqdaan oo caqli ay fakeraan oo yidhaahdaan war ilaahay inagama gardarne innaga ka gardarane xumidaan iska ilaalino dadka daraagiskaan iska qabanno duulinimadaan iska qabanno maxaa looga dan leeyahay gaala unbaa lagu daysanayaa latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidirac taaka taaka waxaa loo dabagelayaa gaaladii wixii ay sameeyaan waa modeel cusub oo arrin fiican waa in la sameeyaa oo gaalo ma khayr bayna la rabtaa gaalo khayrna lama rabto waxayna la jeceshahay roobla'aan iyo halaag iyo waxay fasaadka inoogu faafinaysaa wax khayra inaanna helin inay sida raan markaas xoogaa yaroo qamadiya inagu baadiyeeyaan diinteenna inaga iibsadaan bay rabaan marka halaagan ka bixi mayno iyo dhibaatadan iyo roobla'aantan iyo kulaylkan haddaynaan ilaahay u noqon oynan heshiis la gelin waa inaan ilahay heshiis la galnaa midda labaad si ilaahay waxaan inooga saaro dhibkan iyo halaaggan waxaa la rabaa inaynu isu kaalmayno oo aynu isu naxariisanno inagu dhexdaan gaale intaan waxu doonan lahayna qabadin iyo wax gacanta u horsan lahayn soo dad waxhaysta iyo dad aan waxhaysan inaguma jiraan ciiddii waxhaysataa ninbaa booyad le matalan baadiyahan booyadda qaraabadiisa iyo dadka inuu usoo dhaandhaamiyo soomaa mid baa kiish galleey aan gadan karin qaraabadiisi maxaa la helayaa qaar lacag haysta qaar bakaar u duugantaa laga yaabaa in la helo haddaynaan isu naxariisan laynoo naxariisan mayo irxamuu man fil ardi yarxamkum man fi samaa cidda aan naxariisan oo addoommanka ilaahay aanu naxariisan loo naxariisan maayo waxaa la rabaa qaraabada qaraab ahaana xataa haddii islaamnimo aan lasu xariirinayn oo aan lasu xariirinayn darisnimo qaraabanimada xataa qaraabada haddii la gooyo oo kiyo gaajaysan aad adoo dhaqaala haysta aadan wax ka siin adoo booyad iyo mooto iyo waxhaystoo biyogasiin kara aad oomiso aadan siin ilaahay agtiisa maxaad ku yeelanaysaa haddii aad amirta ilaahay iyo daacadiisa a ka jeensitaan baa layidhi fa hal casaytum in tawallaytum haddii aad ilaahay caasdaan miyaad mudan tihiin oo aad awaamirtiisa iyo shareecadan u hoggaansataan oo qaraabada xariirisaan haddii aad diidaan miyaad mudan tihiin in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqadicuu arxaamakum waxaa ka dhalanaysaa fasaad abaar ciqaab hataa inagii isu naxariisan weynoo isnacano ilaahayna waana nacaya roobna la heli mayo inaan isu naxariisanay ku xidhan tahay in laynoo naxariisto marka arradaynu fasaadinayn haddaynu qaraabada xariirin weyno oo aynu isu daqnan weyno fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqadicuu arxaamakum oo rixmkiina aad goysanin ulaa'ika aladiina lacanahum ullah dadkaa rixmka gooyey oon isu daqnanayn waxba isu tareen waa dadka ilaahay lacnadiisu ku dhacday baa lii ilaahay dadku waa carooday wey fa asamuhum wa acmaa absaarum oo maqalkii iyo araggiiba uu ka tiray wax dhagala oon dhala shareecada ilaahay qofkaan baranayn oo aan rumaynayn oon raacayn araggiisu muxuu tarayaa iyo maqalkiisu waxaan maqal iyo aragba lahayn baa laga soo qaaday oo dhagala oon dhala ilaahay markuu cirka dhulka sameeyey buu raximka riximkaa soo boodaa layidhi riximka ilaahay wuxuu ka dhigay qaab ay wax u fahmayso oo waxay tidhi rabbigeedow khalaa'iqdii maanta soo lama abuurin haa haadaa maqaamu caa'idi bika min alqadiica waa meeshaani maantay meeshii lagaaga magangeli lahaa goysmo weeye in la igooyo haddaan raxim ahay qaraabanimadii maanta waxaan kaa magangelayaa in la igooyo ilaahay baa faham u yeelay waxaa la yidhi miyaadan raalli ku ahayn qofkii ku gooyana inaan gooyo kii ku naxariistana aan u naxariisto haa waa igu filan tahay bay tii qofka raximkiisa gooya marka ilaahay waa goynaya waxaa la rabaa watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcidwaan wax dembi iyo cadaawad iyo reer hebel waa cadowgan iyo deris baa la wada yahay dad muslimo walaalaha oo isku deegaana la yahay maxaa cadow ka dhigay deriska maxaa cadow ka dhigay shaydaan iyo naf hawo beena waxaa la rabaa in laisu naxariisto waxaa la rabaa khayr in lagu tacaawuno waxaa la rabaa diinta ilaahay in la barto oo meel walba dugsi iyo laga furo iyo meel wax laga faa'iidaysto qof walba mimorigiisa inuu ka buuxsado muxaadaraadka iyo iyo casharada inuu ka buuxsado gurigiisa isagoo joogo qof walba wax baran karaa in diinta ilaahay la bartaa la rabaa waxaa kaloo la rabaa oo loo baahan yahay noloshii iyo dalka aan deganahayo diinta ilaahayna siiye waa laynagu haystaa waa laynagu soo duulay in layna gaaleeyaa la rabaa gaalnimo keliya maahane yuhuudda aad maqlaysaan oo falastiin waxaad aragtay ku samaysay baa rabta inayna qabsato konton sano markay falastiin dhega hayeen baa waxaa lagu yidhi oo soomaaliya barwaaqaa iyo iyo yuganda halkaa maad degtaan taas markaan rabnaan degaynaa bilaan nina noo diidi maaya horta meel aan dadku isugu keenno oo muqadasaan rabnaa horta hore falastiin baan degaynaa dowladdii u horraysoo tiri soomaaliya dowlad ha loo aqoonsado yuhuud bay ahayd maxay uga dan lahaayeen saaxiibbay naga sii dhigtaan saaxiibbo hadda dadka loo jaajuusahayo lacag baa lasoo tuurayaa siddeed doolar boqol doolar oo maxaa looga danlaya wax lagaaga sabanaya waa maxay waaba sixir lacagtan sixir wey qofku maba joogsanayo markuu lacagtaa dhadhamiyo waa haye haye haye haye soo jaajuus ciddaad u jaajuusaysa ma taqaana deni iyo ninka la yidhaahdo bahalkii gurguurte iyo axmed madoobe yuhuud bay u shaqeeyaan yuhuud ba maraykanka reboorka degan kismaayo aad maqashay waa yuhuud kan muqdisho degan waa yuhuud saddex dowladood baa wada shaqaynaysa oo aad indhahaada ku aragtaa iyo dhegahaaga ku maqlaysaa yuhuud iyo maraykan iyo imaaraad kulli waxay ka shaqaynayaan waa dan yuhuudeed wey yuhuuddi boqol kun ayay ku dishay meesha la yidhaha falastiin caalamkii oo dhan oo daawanaya boqol kalena dhaawac bay noqotay mise laba boqol laba boqol ku dhawaad biskadhe dhaawac boqolna wax guryaha ku dumay iyo wax bahay uu dhintay caalamka wada fiirsanaya laba sana dagaalkaa socday soo maha dadka noocaasa miyaynu adeegaynaa inta boqol doolaroo sixira laynoo soo dirayno jawaasiis u noqonaynaa dalkeenna miyaa u gacangalinaynaa yuhuud ilmaha aad dhalis doonta iyo mustaqbalkaaga dambe oo dhan aakhiradaada iyo adduunkaaga ma boqol doolar baa u halaynaysaa iyo dalkaaga markaasaa mujaahidiinta halkaana marayaan sharaxaan qaadaya waxaan ugu ridayaa mataqaan dadka waa in caqli waa in la soo celiyaa waa in laiswacyigeliyaa anagoo og hadda mandiqadan inaan jawaasiis ka jirin haddana bulshada waa isku xiran tahay oo waa iska warqabtaaye ha layswacyigeliyo waxa laysu sheego dadka u jaajuusaya dadkan dowlada ma aha meeshan dowlada kama jirto si aad baraa dowlad u dambaysay wixii ka dambeeya waa dad lagu adeeganayo wey dalkaana yuhuud baa loo gacangelinaya sidaas aad maqlaysa somalilan ka dhacday ayaa la rabaa gabalgabal in loo dhiibo yuhuud baa yeelanaysa dalkan yuhuudna naxariis ma leh waa dadkaas filmada midhaa waa daawateen dad guryaha laga soo xaaqaya un lafihii baahi keliya u baaba'ayaan xagga iyo xagga waa la hareereye meel wax ka soo geli karaan male cirkiiyo dhulka midna dadka saa yeelaya in loo jaajuuso qabrigaagaad waxaa ku xiraysaa miino qarxaysa weligeed yaa laheyd kumanayaal sano qabriga aad ku jirto hadda miina maalin walba bug saacad walba bug kugu haynaysa ka warran jahanamo haddaad ku waaraysid ka warran weliga ayaa laha laabihiina fiiha axqaaban weligood iyo allahood ka bixiyoomayaanba marka aynu fakarno aan ilaahay u toobadkeenno fasaadka aan iska qabanno wax allo ilaahay noogu caroonaya aan iska ilaalino inahaasaan kusoo kobaya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa iyaguna kelimaad ka jeediyey munaasabadii raashin qaybinta waa suldaan aadan suldaanka beesha tunni oo alxamdulilaahi maanta oo ka dulsugunay khayriyadan oo ku dhihayta alxamdulilaahi tuulada xaramka oo alxamdulilah ilaahi subxaana wa tacaala fadligay gurmudkaas marka ma artaa islaamka alxamdulillah iska gurmudaayo oo islaamka alxamdulilaahi gacan ma arta alxamdulillah naxariis la kafadiyahay oo alxamdulillah awalan noo ka ahaato oo ilaahay subxaana wa tacaala si imahadayno hadda koowaad rabbi subxaana wa tacaala isku leey suma aysi imahadaynay alxamdulilaahiye wilaayada alxamdulillah qaa'idkeena guud oo fikirdan sina jeediyo maasha allah alxamdulillah ma arta amirkeena abu cubayda awalan si ma arta qaa'id wanaagsan ilaahay aniga xafido ilaahay ani dhowr insha allah makri shaadinta ilaahay ku ilaaliyo alxamdulillah intaa kadib marka ma arta may alxamdulillah si mahadinay marka ma arta walaayaadka sida heer gobol heer xaraka iyo reer degmo oo alxamdulilaahi fikirdan iyo tacaawunkan ku ahaata faminallah ilaahi subxaana watacala xaggeyna ku ahaate uma juhdi islaamka iska biyi ku ahaate maahan ikhwaani intaan isin agrayten deeqdan iyo raashin qaybintan oo alxamdulilah mid noo ka ahaata ma ahan mid beesha caalamka iyo qaran mudow noo koyto ma ahanin alxamdulillah may ahay tahay marka ma artaa agraytan jimciyat alixsaan alkhayriya in raashinkan iyo tacaawunadan alxamdulilah liallahi tacaala marka ma arta islaamka laga gurmudo alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala kii mahadsana raashinka maalintan qolada la siiyey oo maanta ka dul fadhiito waa boqol iyo labaatan qoysood boqol iyo labaatan qoysood alxamdulilaahiye oo ku kala kooyeen tuulooyin hoos kooyaayeen tuuladan xaramka ilaa toban tuula sida bay kuma dhashay tuulada maarata gof eriile may kuma dhatahay tuulada galshaawiikar ilaa iyo maarata alxamdulilah hararaha ilaa iyo badu ilaa iyo alxamdulilaahiye marka maarata tuulada dhaabar waaqo ilaa iyo tuulooyinkan baaley ilaa biliqtaley ilaa iyo alxamdulilaahiye tigrey ilaa toban tuulood marka maarata raashinkaa la qaybiyey dadka raashinka la siiyana waa boqol iyo labaatan qoys boqol iyo labaatanka qoys alxamdulilaahi awalan raashinka marka maarata maanta meesha la ka siiyey waa raashin ku koobano toddoba jinsi ku koobano toddobadaas jinsi oo ah sida maarata bur iyo bariis iyo baasto iyo alxamdulilaahi sokor iyo saliid laba nooca saliid macansare iyo saliid cadeey ee ilaahay waa mahadsanay iyo sida digirta iyo sii dheerta intaas mooskoo ka ahaana beesha caalamka mise ogaata jumcat alxsaan alkhayriya marka maarata deeqaas iskii deersiid islaamkana alxamdulillah ilaahay ma faray inuu isu gurmudo almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda rasuulka maarata calayhi salaatu wasalaam haddii iska ahayd marka alxamdulillah naxariistaas iskiifidaa waa mid ku kooyta maarata alxamdulillah xaalad ka gorooda mu'miniintu marka matal mu'mina fi tawaadihim wa tacaadufihim wa taraaxumihim ka matal jasadi ilaasha takacuubun fadaaca lahu saal jasad wali cilmi iyo wax sheeg iyo wacdi iyo waana ikhwaanii sheekha ilaahay abarakeeya ميزانك حساد إسارة إلى أن حفظ ولي وعد الشيخ بني وعدي أنت ما الحمد لله إن ومدة مش يكتب بين آدم صدق إلهي سبحانه وتعالى مدى الأغبى نسي إلهي التوبي وما أساكم من السيف ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إلهي أيدي حيث مرك إلهي سبحانه وتعالى ولا أن كسب أن بالني تسيا إقابتي ولي الحمد لله حقاير أواري لني قبض إيو أوجر كويو وحاسدن إخواني وأن كسبنو والأن مارتا الحمد لله جلنوب أولا نتوب إلى الله إلهي على التوب الشين إلهي ما أعرف فروا إلى الله إلهي على النجدة قال إسعى فيه أقدد إيو حقد إيو حنت إيو إسحام الشدة ونهاين إخواني إلهي القوب سدة مركب موضوع عاصمي كدر هذا شاق بولي وعد إيو وانا نيسي إلهي ميزانك إسعاد مركب ما يسوي واتني إن ديغلاس إن الحمد لله جمعية الإحسان الخيرية اسكو كأهات ما أهات ديغ هاد بالله وتوقاذا ديغ أو صديرتو dadkii waalaha oo abaaraha ka habsadan biyisiintii biyidhaamintii lidhaamideeda iyo gurmudkii raashinkii wal maanta iyo shalay iyo daraad ballaawad maaha ilaahay idinka biidnillahi tacaala naxariista islaamkan waan dareer doonta biidnillahi albaari laakiin awalan walaha wal un kasbanu wal un irkoynu ilaahay subxaana wa tacaala inagano alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala haddii iscafiina naxariistay baa waasac ikhwaani aliscafiye ذنوبتي إلهي ألكو أبصد ربي سبحانه وتعالى أسيد اللي إلهي ألتو بني آدم ربي سبحانه وتعالى بس ديكر إتكس ديكر مجرد إلهي سبحانه وتعالى ألتو بتشين إلهي إنغنو ربي سبحانه وتعالى نكو أبصنو إسعفينو الحمد لله ديغ لاسو إلهي سبحانه وتعالى معناتها إسلام كاسس قرمدي ما أها معناتها الحمد لله هي مت نسيتو أو نيشنتو أو بارتا إن يقرب استاكتر qaramada midoobe beesha caalamku ah waa jimciyat alixsaan alkhayriya sida boorku qoraytan oo mar kastan ma arta alxamdulilah islaamka oo alxamdulilah ku fikiraaye alxamdulilah ummadii maanta mas-uulku ay intaasuba meelaha qaarna ku waaysan meelaha qaar ninka soo shaqaysada may kunka soo shaqays laku dhacay weliba habad lika dhow haddii diido maanta alxamdulilah adoo min ka joogto oo xoolahaaga koo dhammaada oo rafaadsanta in lakii gurmudo lakoo warhaayo ciddi i istaagta ama ciddi fikirdan sheenta ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka isaara baasha malaykal harna marka maarta alxamdulilaahiye dhammaan ma i mahadnagaynay alxamdulilaahiye guddiga abaaraha haddii ayan reer xaraka reer gobol reer degma intii alxamdulilaahi walaalayo maarta arrintan iyo fikirdan iyo kheyrkan iyo wanaag ku qayb qaadatay ilaahay miisaanka asaara culum aawdiintii adraasha idaacadaha keerta dhugsadaytan oo mar kasta alxamdulillah idaacadaha fadhiyan iyona ni i ducaytan culummada culummada alxamdulilaahi tiirka adduunka taagan ku madaysanan ilaahay subxaana wa taala aniga xafida كلمة الشيخ نيسى إلهي أني كأنفع أولا نفتيت إتيسم إفرايي نتوب إلى الله إلهي على التوبة شينا إلهي على إن جد على إسعافية حقد إيه خيانة إيه أقدد إيه إسحست إيه حنت إخواني أنو نوب بدل إلهي على كأبصد إلهي إن جدنا marka maarta alxamdulilah raashinkaas iyo deeqdaas maalintan maarta la iskiisii waa raashinta dawshay ku koobano idin iskii sheegnay sida burka iyo bariiska baastada sokorta saliid oo laba nooc ah macansar iyo cadey iyo ilaahay waa ku roon yahay digirta isii dheerta alxamdulilah deeq mid iskii ka horeytan maata mid iskii ka dambeeytan naga maarta ma naga doonto bilaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismillahi alxamdulilah rabbilcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام هرت اولا waxaan weydiinaa ilaahay subhanahu wa ta'ala in madar khayr qabo in ilaahay nasiyo walaalayaalow waa sida la sheegay inaan iscafinay muhiimadda tahay ilaahay dirsan isku sabarno isku dul qaadano insha Allah ta'ala aan waa artaan xadiiska shariifka rasuulka Mustafa sallallahu alayhi wa sallam alayhi hal tunsaruun wa turzaqun illa illa afaa'ikum dadka tabarta darna wax la taro saan oo kala ya ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu gargaaraya dadkani maxaa looga baahan yahay in sabr iyo dulqaad ay la yimaadaan masiibada ku dhacdana ilaahay subxaanahu wa tacaala beddelkeeda si uu u siiyo mid khayr ah ay ku sabraan ilaahay raxmaankaana la baryo walaalayaal soomaali dhaqan ay lahayd oo dhaqan diimeed ah waxaa waaye subaci iyo kitaab akhriskii iyo roobdoonkii iyo allabarigii walaalayaal waa inaan ku dadaalnaa ilaahay raxmaanka uga cabsannaa insha allahu tacaala ilaahay raxmaanka ee shifaageena meeshaasu geliyey ما أرتاي ليبانتين الدنيا مدن آخر كتابك إلهي ونوجلي دستور كان كامل واي وإلهي كتابك سبحانه وتعالى أصلاً كل قانون الله بنا كاسا نوجنا بدن ناقير بدن وحنا لنا جمعية الإحسان الخيرية إلهي سبحانه وتعالى هبركي محيا لي وأرنا ديق دمانته ومدى هيستا قعمها كوة هيستان وديق تضبط سنفك كوبن واي تضبط نوع بريسكي بركي سكرتي محادر سليدة ديريا دقيرة لا سعة باسطة hadda walaalayaal waxa way macsaraaba sii dheerba oo daawadii oo mirihii ka baxay dalka ah walaalayaal waxaan leenahay jamcadaas ilaahay subxaana wa tacaala noo barakeeyey ma ahan xaram keliya maanta wax laga qaybinayo iyo tuulooyinka hoos yimaada meelo badan laga soo qaybiyey sida hadda walaayada aan ku nool nahayn joogno walaayada islaamiga ee jubbada dhexe salagle iyo saakow iyo bu'aale saanoo kale masaakiinta loogu tookuleeyaa biyaha loo dhaamiyaa raashiinkana saasaa loo siiyaa ogaada waxaa noo haya howshaas waa xaragta shabaab almujaahidiin si guud waxaan leenahay umuradan ilahi subxana taala inoo xifdiyo ragga gobolka ka shaqeeya saasoo kale allah xifdiyo degmada iyo tuulooyinka ragga jooga waxaan ilaahi hanoo xifdiyo waxaa waaye wax badan ay noo hayaan hadda qofkii dareemi kara ma dareemi kara insha allahu tacaala qofka saaxibul aqli saaxibul uquulka wuu fahmi karaa arrinka ay noo hayaan waxaa waaye saanoo kale markay dhacdo kulalahan oo kale waa isdhici jiri soo maahan qof walba qofku ka tabardaroon yahay ayuu wax ka qaadan jiray maanta amni buuxaan haysanaa abaarta waxba dhibaato ma lahan minallaahi ka timid إلهي سبحانه وتعالى حق إنسان أقوى عرينا أسان وشاكرنا إنه نقاقاد إن شاء الله تعالى ولا ليال أنا أسكو صبرنا سيد اللي شاكي ويا ظلمك يا حسد كان سكي إلى لنا سوهن ريحة سكي إلى لنا إلهي الرحمن كان أقول لابنا وحام مقلة يساقف كله هبل إيه هبل سنة اسمه سلامين هبل هاي وشاكي اسمه بأركي كرنا انت لقو صعدة ولا إلهي إذن كل داريه وهرس ولا إلهي الرحمن كان أقول لابنا dadka noocaas oo kale isku laabta dartiina lagu yaabo in ummadda masaakiinta ay u oomantahay ogaad oo bahaayinku u baaba'ay ilaahay oga cabsada qoraxaa jirta waxaan ku soo gaabinayaa walaala deeqadadna la siiyey oo dhowrka nooc ka kooban dadka maanta gacanta aysa gaarin oo ehelka oo walaalaha ee tuulooyinka ku nool baadiyaha ku nool raashinka marka qaadataan insha allahu tacaala gacanta u celiya idinkan wax sadaqaysta naxariistay ka mid tahayba jamciyaddu isac alkhayriya way keentay sax way nagu sadaqaystay soo maahan annagana hoos aan u fiirna xaaladda aan sii sadaqaysanno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
intaanu khalqi oo muslimiin oo walaalo ah la tawxiid oo meesha iskugu timid waxaan leeyahay si guud ilaahay aga cabsanno maanta waxaa joognaa xaranka meel jubbada dhexe ka mid ah ayaa joognaa walaayadaydana waa noola joogtaa walaayada maanta waa noola joogtaa waxaana lagu bixiya halkan raashin dhowr jife ah dhowr nuuc ka kooban waxaa ka mid ah bariisaa lagu bixiyey meesha baastaa lagu bixiyey buraa lagu bixiyey saliid macsaraa lagu bixiyey saliid cadiyaa lagu bixiyey waxaan leeyahay walaayada jubbada dhexe iyo guddiga abaaraha gacanta ay noo geysteen ilaahay waxaa leeyahay gacantooda kor allah ka dhigo waxba nagama hagranan maanta baryahan waxaa noo socdeen biyo oo dhowr biloo socdo ilaa ay haddana socdo maanta waxaad u jeediin oo hadda asla arkaynaa badaraa noolisi waa wax ilaahay isku aadiyey waa wax ilaahay isku aadiyey waa wax walaayadeenna isku aadisay waa rag waxuu ka soo shuureeyey guddiga abaaraha iyo wixii la mid ah walaalaha ay ka soo shuureen mujaahidiinta meel kastoo joogta ay joogaan ay ka soo shuureeyeen waay waxaan leeyahay kuwa safka hore ku jiro guusha allah siiyo kuwa safka dambe ku jiran guusha allah siiyo dadka nin kasta qismiga loogu talagalay si qanaaco ah u qaatay ismaqaloo u qaatay iscadeeco u qaat sina saddexaad dadka wax loo siiyey fiiri dadka waxaan dhihi karaa maanta guusha inaan la gaara nasriga inaan la gaaraa dhihi karaa sababtoo ah dowlad islaama oo isku filan oo dadkeeda baahadooda iyo biyahooda wax kasta ka warqaba ilaahay noo dhali ilaahay waxaan leenahay kitaabka kor allah ka dhigo dowlad islaam kor allah ka dhigo gaalada allah jabiyo alle aamiin dhaha gaalada allah jabiyo waxaan joognaa meel barwaaqaysa insha allah walaayada jubbada dhaxo si khaas ah guddiga abaaraha gacanta ay ummaddu u geysteen iyo gacanta si khaas ay maanta ay noogu sooreen mid la heli kara ma ah mid lama iloobaan wa yaa biyihii haddii fuustayaalka ku jiraan ee jirgaamaka ku jiraan oo alxamdulillahi rabbilcaalamiin nin kasta intii oo tabartiis ah biyaha la siiyey oo badar loogu dari maxaa naga maqan khayr badan baan u rajaynaa guushana allah siiyo wax naga maqan ma jiro maanta waxaa naga maqan ismaqal iyo saddex intaas keliya aan samayno wax naga maqano ilaahay abuurta ma leh mujaahidiinta kuwa safka hore ku jira waxaan rabaa inay qancaan wax allaale wax adhaa ka soo shuurayseen oo guddiga abaaraha aa isla qaybsateen si toos ah noo soo gaarin wax laga hakrida ma jiro walaalihiinna meel kastoo aad joogtiin qanaaca qaata unakuna qanaacaa qaadanno waa idinku qanacsannaha dowladdaana haddaa tihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi ugu dambayn qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada duleedka degmada jilib ee ka faa'iidaystay mashruuca raashin qaybinta ee jimciyadda ixsaan alkhayriya ayaa iyaguna dareenkooda ka hadlay moxamed aadan fallaala magacii waay deegaankay ambaali waay abaara dhacda marka haddin jalaalkii jalaala ku darsana deertii roob ma la helan ilaa hadda roob dha'ana laga joogaa maxaanta xaramka joogaa harank maxaa maxaa ka socdaa raashin bariis sonkor waa ka socdaa iyo saliid iyo baasta aa la qaybinaa marka gaalada hoos allah ka dhiga farhadaan okay waay markay ummad khayr allaha sii bishaar allah niga dhiga aari allah niga keena bismillaahi raxmaan raxiim ilaah baa mahad iskale horta magay ibraahim hariid waa raashin baa noola keena marka walaalaha ayaa raashin noo keenaan ilaahay baa mahad iskale iyagaana siiyaan markaan abaara dad hays waa ka ilaahay kor dad ha ka dhigo marka walaalaha mujaahidiintan kor alla ha ka dhiga raashinka waxaa ka mid ah sokor iyo bariis iyo saliid iyo baasta aad cabdinuur aldhaha aad cabdinuur waxaa jooga haranka waxaa ku soo doonta shalay baalliyaan ku soo baxa kulley wadaadaha ilaahay ka herasiiy ilaahay ka herasiiy raashinaan ka socda raashinka bariis saliid baasta sokor gaalada la jebiyey islaamka ilaah kore ka dhigay magacii waxaa la yidhaahaa maxamed waxaan deganahaa beesha oo waxaa ka soo baxay baaleey hadgana waxaan joogaa xaranka ilaahay khayr hasee walaayadda waxayna siisay raashin aad aad u ad adag oo ilaahay khayr hasee kor allah ka dhig gaaladan allah jebiyee aad iyo aad baan ugu faraxsannahay marka aday waa kaas ilaah raashinka waxaa ka mid ah digirta bariiska sokorta baastada aa ka mid ah iyo saliidda ilaahay khayr hasee walaayadda kor allah ka dhigee farxadayn aad baan u faraxsanaa farax ma ah waxaas wax la sheegi kara wax koob kara ma ah dumar iyo raggaba meesha joognoo dhammaanba oo muslimku meesha joog dhammaan waa lagu faraxsan yahay aad iyo aad baa loo faraxsan yahay kor allah naga dhigo cabdalla xasan maadii waay waxaa ka soo baxa deegaanka oo beligteri walaayadda ilaahay khayraa siiyo aad iyo aad baan u faraxsanahay raashin wadna siisa digir bariis sokor baasta iyo saliid aad iyo aad baan ugu faraxsanahay walaayad ilaahay gacmaha kor ilaahay ka dhigo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay walaayad waa naga horaysaa alxamdulilah farxaddan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaa ii muuqdaa farax aad iyo aad u ballaaran ilaahay gacantaada wax qayr ah ilaahay geliya
cumar xasan cabdiraxmaan waxaan joogaa hadda xaramka walaayadda islaamiga inaa taakulaanay siisa oo ku mahad celinayn nima tabaalaysanaan nahay hoola ka dhammaadan nahay abaaro aan tabakacadda ilaahay abaarada naga nirjay alxamdulilah rabbil caalamiin marka walaayadda aan u farxaynaynaa oo raasho ay bixisa aan u ducaynaynaa gaalada ilaahay inaa jibiy marka alxamdulilah rabbil caalamiin walaalkay saas waay raashinka de bur bariis waa arkahaya sokor iyo saliid iyo bariis waa arkahaya maasha allah maasha allah waa digir maasha allah waa digir ilaahay qaar inaa ada sii marka alxamdulilah ilaahay malaayida muslimiinta ilaahay guud dhanta ilaahay sii farxa dayn waa okay maasha allah maanta okay ma beel beel waay raashin ay muuqto oo mana walaayada soo dhawaysa alxamdulilaahi oo alxamdulilah ku jirna maanta oo alxamdulilah waay waa farxad weeye cabdinuur abdal ibd tibi haranka jooga haranka waxaa ka soo eed oo maasha allah oo muslimiinta oo ni kaalmeys maanta farax waaye taashinaanisit allah nii barakay gaale allah noo jibiy marar allah nii sii alxamdulilah jamiid allaan khayri waaye bariis sokor digir saliid baaste intaa leesulisi alxamdulilah maasha allah Ah, farad waaye maanta walaalkey bismillaahi raxmaani raxiim waxaan joogaa xaranka waxaa waaye alxamdulilah walaayadu waxay noo qaybisay raashinay noo qaybisay raashin oo bur baal- ba- digir sonkor bariis saliid ayna siisay alxamdulilah waa ku faraxsannahay muslimiintana waxay cadowgooda ilaahay jebiyey saasaan ugu ducaynaya farxaddayda aad aad iyo aad aan u faraxsanahay ilaahay maadiis waay cabdiqaadir maxamed shii cilmi oo joogo eh, degmada oo xaranka xaranka maanta waxaa ka socoto eh, maaragtay dhashimaa ka socdo dadka xoolaaleyda iyo lagu kaalmeynayo kalka alxamdulilah cadowga gaaladan allah ha qabto waxaa ka mid ahaayey bariis iyo maaragtay alxamdulilah sharbaalamiin wax kale hadda ma u xusiistay loorar ku jiraan sokor iyo bariis baan u hayaa iyo bur iyo baast waa raxdeen maasha allah maasha allah
magacay waa maxamed fiile abshir oo degan dhaay barwaaqa maanta waxaan joogaa haranka eed aan faraxsan yahay wilaayadda waxaanoo qaybiyo haysa saasoo cumaane aashinkanilaqaybay abaara dhacday waqtiga kula dad adduunyo waa lakulaaday abaara dhacday saas sababteeda loo qaybiyo haya wilaayadda gacanteeda in kor allaha ka dhigo guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijkan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid kan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عمال جيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى